hadda markii laba sano ka hor aan ballantaas qaadanaynin waa idinkaga warramay waa idinkaga xog warramay arrintaas waxaan idinku yidhi laba sana ma idinku yartahay waxaay igu tiraahdeen dareyska qaado iclaami dagaal laba sano waddanka waa ku xoreynanaa haddii aad ka soo baxdo waajibaadkaaga maanta maanta waxaan halkan la taagnahay marka labadii sano marka laga gooyo labadii bilood hadda saddexdii bilood oo howlo kale ay bilaawdeen si joogto ah bil walba muu helayseen raashinkiinna iyo mushaaharaadkiinna muu helayseen waxaa garaadaha u sidataan darajooyinka waxaad u sidataan inaad dalka ka xoraysaan khawaariijtan iyo cid kasta oo soo hunguriyeysa dalkeenna dalkeenna maanta cid walbaa hunguriyeynaysa waxayna u hunguriyeynaysaa dad la-aanna ma hayso karti la-aanna nama hayso qorshe la-aanna nama hayso waxaana hayo waxaa weeye in la dhaqaaqo shacab fiican weeye shacabka soomaaliyeed waa idin taageeraan waa idin garab taagan yihiin haddaba waxaa loo baahan yahay ciidanka aan haysanno inuu sax yahay ciidanka aan haysanno inuu yahay ciidan jira oo dhab ah haddii dowladdii oo anigu aan madaxweyne uga ahay aan diyaar ula ahay inaan siino xuquuqdooda oo markhaati aad iiga markhaati furteen hal sano iyo toban bilood taxaano ah aysan bilna waayin waxba naguma aha laba sanoo dambe inaan diyaarinno xuquuqdooda waxba naguma aha wax isbeddel iguma dhicin raashinkiina waa helaysaan mushaaharaadkiina waa helaysaan niyad niyad dhiskiinna iyo moral dhiskiinna waa helaysaan oo waa idin garab taaganahay